الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كتاب الأطعمة انتوينكي كتاب كودي هذا محله كان ومشي لغاد لاي الحديث السادس وسبعون بعد ثلاثمائة حديث كتضبات للحية اللحية صدح بغل كقضال مروي وحا لغوري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال النعمان بن بشير وحيري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليه وأهوى وكهوبيي نعمان بإصبعيه لبدي سفرات إلى أدنيه لبدي سدقود حديثك سمعت مركويري لبدي سفرات لبدي دقود كبت المامي أولي لبدي دقودا كم مخلق في إيما شيئين وتأكيد يعطكين ويه وتصريح إنه نبغى كم مخلق عطين أيوه marka wa ahwa waa hoobiyey an nucmaanu nucmaan biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood wuxuu yidhi nabigu wuxuu dhahayey ina alxalaala xalaashu baynun waa mid cad xalaashu waa cadda waa waxyaalaha adilada qadciyaadka ku soo arooreen xalaalnimadooda ijmaacu ku sugnaaday muufahaas iyo bariiskaas iyo burkaas iyo waxa weeyaan xoolaha caanahooda geela iyo ariga iyo looda caanahooda iyo hilibkooda iyo waxa weeyaan qudaarahaas iyo waxyaalahaas weeye waa xalaal cad oon shaki lahayn wal xaraama xaraamtiina bayinu waa mid cad xaaraamtiina waa mid cadoo waa waxa adilla go-anu ku soo aroortay cunidooda iyo xaaraamnimadooda in la cuno xaaraamnimadeeda macnaha sida doofaarkii cunidiisii oo kale iyo waxa weeye qamra cadid iyo xariir iyo dahab rag inay xirtaan iyo zinadii iyo xantii iyo beentii iyo iskudiridii iyo xaasinimadii iyo waxaasna waa wax xaaraamnimadoodu ay cad tahay waynalxaraama xaaraamtii bayinu waa mid cad wa baynahumaa xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda umuurun arrimo ahaaday arrimahaasoo mushtabihaatun isku eg eg arrimahaasoo laa yaclamuhunna aysan ogeyn kaiirun in badan oo minannaasi dadka ka mid ah fiiri lama dhihin arrimo aan dadku ogeyn lama dhihin dadka badankoodaan ogeyna luyii maxaa yal dadka badankoodu waa caama dadka dad yar aa og oo ah waxa weya dad mutakhasisiin ku ah baabkaas ma jiraan mas'ale aan xugun lahayn cindallaah mas'ale aan xugunkeeda qof yaqaan la aragoon u baahanahayna maba jirto masala in aanan xugunkeeda la oqoon waa jiraan lakiin waa waxaan anagu u baahnayn shaqana ku lahayn waa waxaan anagu shaqo ku lahayn laakiin shay kastoon anagu u baahannahay alla iyo rasuul waa caddeeyey marka waxaa jira arrimo xukunkoodu isku eg eg yahay oo dadka badankoodu aysan ogeyn badanka marka qaliila og wey dad aqaliyaadaha og marka mushtabihaadkaas meeshay ka imaanayaan waa lab laba dhinacay ka imaan karaan ninka caalimka marka ay ishtibaahu ka gelayo oo uu gara weynayo oo mujtahidkaa waxa weeyaan adillo istacaarudaydaa ku soo aroortay adillo xagga daahirka daliilku isma tacaarudo sida xaqiiqada ma jiraan waxyi alle xaggiisa ka yimid ama qur-aan ha ahaado ama xadiise oo iska hor imaanaan ma jiro xayla qur-aanka naskiisaa diidan walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira ilaahay meelaan ahayn hadduu qur-aanku ka imaan lahaa isagoo iska hor imaanaya arkay lahaydanaan laakiin hadda alle xaggiisuu ka yimid iska hor imaad kuma jiro laakiin qofka mustadilka ee wax daliishanaya aa mararka gabal u arki kara adiladan in iska hor imaanaydo binadarihi wey marka loo fiiriyo marka qofkii adilada daliishanayay ee mujtahidka ahaa adiladii oo xagga daahirka wuxuu moodaya in iska hor imaanaydo marka waana u kala cadaaweynayda ishtibaah halkaas waa ka yimaada laakiin qofaan kala caddaysan kara oo adilada marka daahirka iska hor yimaado o waxaa la fiiriyaa weji loo jamci karo labadaba loogu dhaqmi karo oo la dhihi kara daliilkan wax diidaya waxaasuu diidaya midka banaynayaana waxaasuu banaynaa oo la kala leexi karo labadaba haddii taas la waayo la jamci waayo marka hore horta labada daliilaa la firinaya inay sugan yihiin day xadiid axaadiid yihiin bay aayadayhiina dee labada waa sugan yihin qur-aanka isaga waa mutawaatir marka la haddii labada daliil mid sugnaadiidu hadda dawadii waaba la hel kaasaa la tuura midka sugana lagu dhaqma hadday labadiiba sugnaadaan waxaa laleeyahay saa loo jamciya haddii la jamci karo waa la jamcina oo waxaa laleeyahay kan wax diidayaana nuucaasuu diidaa sifadaasuu diidaa midka ogolaanayaana sifadaasu ogolaanaya iskama hor imaanaya waa la jamcin haddii la jamci waayo waa in nasqi la aadaa oo la yidhaah taariikhda ha la raadiya kaa horreeyey kaa dambeeyey haddii taariikh la helo midkii dambeeyaa wax nasqay kii horaa la nasqay haddii taariikhdii la oqoo waayo tarjiix waa in la aadaa la kala xoog badiyo kaa xoog badan marka waddooyinkaasaa la maraa adilada marka qofkii adilada gobol marka adilada markay saas noqoto bacdulculamaa ayaa kala rajixi weynayaan qofka mujtahidka qaabkaasa masaladu agtiisa uga noqota mutashaabih qofka asaga aan caalimka ahayn ee daalibka ah amase caamiga ah waxay masaladu mutashaabih ku noqotaa aqwaasha culummadu iska hor imaanay maana qofkii wuxuu soo rogaa kitaab hebel wuxuu leeyahy ikhtalafa alculamaau fiiha masaladan culummada isu khilaafeen qaala alimaam nawowiyu kada qaala alimaam malik kada qaala shaaficiyu kada qaala axmed ibn xambal kada qaala hebel kada toban afartan qowl masala la soo aroorinay aalibku waayo mid kal kitaab kale soo rogi ma kale raj wuxuu ku kale rajxma yaqaan wuxuu leeyahy masaladan soddon iyo shan qowlaa la iskugu khilaafay sheekh hebel sidaasuu yidhi wuxuuna deliishaday sidaas sheekh hebelna sidaasuu yidhi wuxuuna deliishaday sidaas hebelna wuxuu yidhi sidaas wuxuuna deliishaday sidaas alumi qofkii marka daalibka ma kale rajixi karo kii caamiga ahaana sheekaanu weydiinay isagu markaasuu leey masaladaas waa xalaal waa saas iyo saas daliilkeed mid kale u tegi isu leeyahy oqoon yaa la kacabsigu leeyahy markaasuu leeyahy maaha saas waa saas iyo saas mutashaabih weeye agtiisa marka marka qaabkaasaa mutashaabinimada u timaada qofku hadduu caalim mujtahida yahay adiladaa iskaga hor imaanaya haddii uu yahay daalib aqwaasha culummadu akrinaaye hadduu caami yahay su-aasha culimmada weydiinaysa isku si u jawaabay halkaasaa ishtibaahu ka yimaada wa baynahumaa xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda umuurun arrimo ah habeen mushtabihaatun isku eg eg arrimahaasoo laa yaclamuhuna aysan ogeyn kaiiran in badan intaas badanoo min annaasi dadka ka mid ah faman itaqaa qofkii iska ilaaliya ashubahaati maslooyinka waxyaalaha shubahaadka oo xalaalnimadooda iyo xaaraamnimadoodu aysan kala caddayn qofkii iska ilaaliyo ka dhowrsada ilaa shayga laysku haystaa shayga laysku haystaa inaad ka tagtaa faman itaqaa qofka iska ilaaliya ashubahaati kuwa isku eg eg istabra'a qofkaas waa beri noqday lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa diintiisana beri u noqdo dembi kuma dhixin ilaa meeshii laysku khilaafay waaba ka tegaya waaba laysku haystaa masaladii waa bannaan tahay ma bannaano waa bannaanta xaggu ka mara ilaa xadiidkii nabigu haystaa dac maa yariibuka wixii shakigu geliye ka tag ilaa maa yariibuka waxaan shakigu gelinoo cad iska mar halkaas qofkii ada diintiisii beri u noqdo cirdigiisiina beri u noqdo dadka muslimiinta tuhmi maayaan dhihi maayaan diinlaawo u ah xaaraantaasuu sameeya oo dadka saas yeelu ka mid yahay lagu dhihi maa irdigaaguna waa kuu beri diintaadana waa kuu beri waman waqaca qofkii ku dhaca fii shubahaati shubahaadka qofka ku dhaca oo wax alla wixii iskaga ekaada uu yidhaahdo maya xaaraamnimadoodu ma cadda xaaraamnimadoodu ma cadda qofka yidhaahda ee iskaga dhaca wixii mutashaabi ahaa waqaca wuxuu ku dhacaa filxaraami xaraam xaraamtu ku dhaca mutashaabihaana xaaraana maaha mutashaabih kasta xaaraan maaha midna waa xalaal midna waa xaaraan maba kala caddaba mutashaabih qofka caalamka caalimka markay u kala cadaato ama xalaal noqon ama xaaraam ee wax sidooda mutashaabih loo yidhaha ma jiraan ma garat waa nisba qofay agtiisa mutashaabih ka taha qofna waa u kala cadda masaladu marka laakiin waxa weeyaan hadduu qofku shayga shubhadu ku jiro ka dhowrsan waayo marka dambe xaaraanta cadu ku dhaca xaaraanta cad ayuu ku dhacin marka dambe siduu tan u fuudaysanayo tan ugu fuudaysanayo xaaraan xaaraamu ku dhicin khalaas marka dambe waa tegi miaalkaad ku fahmi nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ka raaci wadaalika qofkaasu ka raacay xoolo jiruu la mid yahay xoolo jirahaasoo yarcaa ilaalinaya xoolihii xawla alximaa seeraha hareerihiisa ximaha waxaa la idhaahdaa markii dawladu jirtaa la gara kara dawladda markay tahay dad oo danaha ummadda ka fakerayda marka gobol waxay leedahay roobaa di'in markaas ayada dhulka intaas lama daaqi karo waxay is leedaha bal dhirtaasu ha baxdo hadhow abaarta ha loo baxsado dhulkaas ha la daaqo intaas marka calaamad iyo waxbaa la maray rinji gaduudan iyo waxbaa markaasaa laleeyahy intaas waa seera lama daaqi karo amase laba qabiil oo kala dagaalantay ku kala xilay dawladdu markaasay inta dhul rinji marina waxaa leedahay dhulkaas idinkuna halkaas ma mari kartaan idinkuna halkaas uma gaari kartaan dhul u dhexeeyo seera la yidhaah oo lagu kala waardiyeyo askartu dhex martaa loo sameeyo mararka gabal mararka gobolna boqorra daalimiinaa samaysan jiray meeluu ta calaamad u yeeshu leeya lama daaqi karo dadku naqa la daaqi markii naqu dhammaadu keligiis colihiisa daaqsan taas waa xaaraan alla iyo rasuulka liha yeela kara taas marka seerahaas qofaa marka dhulka seeraha hadduu xoolihii kaa galaan xoolihii geeli waa lagaa qaadi ugu yaraan dhowr neef waa ku tegi meeshaas ilaa meesha madahana ka jira oo cuquuba iyo kaa soo gaarin maaliya oo markaasaa dadka badankoodu seerahaas wax badanay ka fogaanaya waxaa soo haray marka geeda seeraha ku dhow oo seeraha cabsi looga cabsanayo looga tegey markii naqu dhammaado qofka wuxuu leey anuu seeraha daaqmaa geedaha ku dhegdegan aan daajina fiiriya marka mutashaabihi waa waa geedkaa seeraha ku dhow hal marka fiiri meeshaan waxa weeyaan geedo warandaaqiya warangaaxiyaa ku yaalla meeshaan seeraha geedo macnaha sidii loo ilaalaayey oo naq badan ku yaalla xoolihiina waa baahan yihiin maxaad u malaynaydaa hal geedkan caqlina ma leh hasho hal la yidhi geedkaana daajaa kaasna waa ka ilaalaa boqol halaa laba boqol halaa wadda geeskaan aan daajinaa tiri kama ka qaninto inta tilaabsatay kan kale qaninin marka soo uma jeedin naftu waa noocaas mutashaabihan waa seera xaaraantu horta seerahay ka shishaydaan mutashaabihanna waa geedaha seeraha ku dhow haddaad tidhaahdo waxyaalaha aan xaaraamnimadooda caddayn i male xoogaa culamadu wa isku khilaafeen bis weeye naftu waa kelin xaaraamta iyadoo dhex taagan arka marka dambena waxay leedahay xaaraamtan xoogaa iskaga dhac marka noocaasa lagugu miisaaniy dee qofkii xoola aan ilaalin jirin marka si loogu miisaaniyo ma la garanayo wadalika miaalkii ka raacay xoolo jiray oo kale waayo yarcaa ilaalina xawla alximaa seeraha hareerihiisa ku ilaalina yuushiku waxaa soo degdega yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam an yartaca inuu daaqo xayawaankii fiihi fi lximaa an yartaca inuu daaqo ayilxayawaanu xayawaankii fiihi fi lximaa seeraha inuu daaqo taasa soo degdegayda haddaad tira geedaha ka sokeeyaan daajina geedkan ka daajida geedka kaleeto derbi uma dhexeeya meesha waa daaq alaa hooyay baraaruga wa ina likulli merikin boqor kastaa ximan seeruu leeya meel aan loo soo gelin oo asagoo u gooniyuhu boqor kastaa leeya xafiisya u gooniyo dhulu gooniyuhu leeya alaa hooyay baraaruga wa ina ximallaahi ilaahay seerihiisu maxariman waa wuxuu idinka xaaraamtinimeeyey wuxuu allah idinka xaaraamtay maxalshaahidkiyaa laydin fahamsiin marka seeraha laydiin sheegaya geeda la ilaaliyey maaha wax alla wixii alla kaa xaramay waa seera waa seerihii ilaahay alaa hooyay baraaruga wa ina filjasadi jirka mudqatan cadilibaha ku jira idaa salaxad hadday hagaagto salaxaljasadu jirku waa hagaagin kullahu dhammaan kulluhu dhammaantiis wa idaa fasada markay fasahadana fasadaaljasadu jirku waa fasahaadin kulluhu dhammaantiis alaa hooyay baraaruga wahiya cadkaasu alqalbu waa qalbiga qofka qalbiga taqwadu gashaa haddii qalbigiisu taqwa gasho shubahaadku ka fogaan mas'alada khilaafba hadduu jiro xaggu ka mari bannaankii mare waxa weeye maradiisa geed kuma dhego xaggu mari dax maa yariibuka ilaa maalaa yariibuka aggu ka mari laakiin qofka hadduu is iraa tan xoogaa waa lasu khilaafay anuu aggaan iska aadin tanna waa lasu khilaafay aggaan aadin xaaraamta dhexda isagoo ka taagana la arkin markaas marka qof walba qalbigiisa qofka taqwa gasho qofkaas ayaa ka dhowrsada xaaraamta alxadiiu saaci wa sabcuuna bacda alaaamia xadiidka toddobaatan iyo toddoba-iyo saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyey can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi anfajnaa waxaan cayrinay arnadan bakayni bakaylaan cayrinay bakaylay meelu ku jira geed bis waa ku soo baxnay waa orday waa cayrinay marka anfajnaa waxaan cayrinay arnadan bakayle sagaar caddana dadaa yidhahdaa sagaa sagaar cadde waa bahal yar oo sagaarada leeg oo xoogaa duful weyn oo dhega weyn marka bakayle bimari dahraan meesha magaceeda la yidhaha maru dahraan aan ka cayrinay waa makaan magaciis maru dahraan waa meel waqooyi magaalada maka ka xigto hadda magaceeda lahaa waadi faatima waadi faatima la yidhaahdaa marka meeshaasaan ka cayrinay bakayle markuu geedkii ka booday fasaca alqowmu dadkiia ka daba ordeen dadkiia ka daba ordeen bakaylihii fasaca alqowmu dadkii raggiiya ka daba ordeen fa laqabuu waa daaleen say u caylaayeen u caylaayeen waa daaleen bakayli waa dheereeya wa adragtuhaa anaa ka daba tegin rag dheereeyo say u socdeen u lugaynayo jihaad ugu lugaynayo ag sida fardihii u orday way raggaan wa adragtuhaa waan haleero waa ka daba tegin bakaylihii fa aqadtuhaa waa soo qabtay bakaylihii saan caylaaya dab waa soo qabtay ma fiiri dhiri ordka fa ataytu bihaa waxaan ula imid abaadalxa anas ibn maaligaa leh abaadalxa waa taqaanaan waxa weeyaan waa adeerkiis hooyadiis qaba wey hooyadiisu qabaa umu sulaym fa ataytu waan ula imid bihaa bakaylihii abaadalxa fadabaxahaa waa qalay bakaylihiyuu noo qalay وبعث وان أدر إله رسول الله رسولك إله صلى الله عليه وسلم بواركها سنتي أدر سن إيا وفقيديها لبدي بولو انتو هلي بكالها بوا انتا سأقول حبانيات نبي أدر نبي سأقول كعلاين بتوسين بواركها سنتي أدر أدر إيا وفقيديها لبدي بولو فقبله نبينا وأقبلي marka halkaas maxaa ku cadaaday bakayda waa maxay xalaal bakayda waa xalaal qofkii cuna marka laguma caayi karo wada daro ah bakayda waa xalaal waa la cuna badan Soomaalidu ma cunaan bakayda marka waa xalaal waa la qala karaa nabi maxamed ah war ka dambeeyo ma laha nabi maxamed loo hadiyo aqbalay tan kale ato hadiyada waa la aqbalaa الحديث الثامن وسبعون بعد 300 حديث كتضبات يسديني صدح بقول كقبال مروي وحي لقى وري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أسماء وحي تري نحرنا وحن قور عني على أهد رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم فرسا فرس فأكلناه وعني فرسا وقت رسولك قور عني وانا عني محانك قادمي فرس كهريب كيسو إنه حلالي فردها هريب كودو إنه حلالي انت سنك قادمي وفي روايه waxa ku sugnaa waa nahnu bil madina magaalada madiina joog halkaas maxay halkaas ku daraysa waa aakhir ajnabi waqtigi rasuulka aakhirkiisa ee lama nasaqina loo jeedo lama nasaqin saasa la qaba saasa lagu ishaaraya الحديث التاسع والسبعون بعد 300 حديث كتضباط يسقال يصدح بقول كقبال مروي وحا لغا وري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنها واريبي عن لحوم الحمور dameeraha hilibkooda dameeraha alahliyati ee guri joogtaa dameerahan la rarto wey oo taqaanaa ahliya ladhahda dadkay la joogtaa la dhaqanta marka dameerahaas hilibkooda nabi maxamed waa diilay halkaas maxaan ka qaadanay dameerahan la rarto hilibkoodu waa xaaraan ma bannaana in la qasho waa xaaraan sidaas weeye waadina nabigu wuxuu fasaxay fii luquumi lkhayli fardaha hilibkooda halkaasna maxaan ka qaadanay waxa weeyaan in fardaha la fardaha la raaco caadiga fardaha hilibkoodu xalaal inuu yahay dameeraha hilibkoodu xaraam inuu yahay waadina mad waa fasaxay fi luhumil khayl fardaha hilibkooda wali muslimin waxa uu sugnaaday waxda uu kaligiis qaala wuxuu akalna waa ummay zamana khaybara waqtigi khaybara waa sanadii 7 hijriyada al khayra fardan ummay wa humural wahshi dameer dibadeedna waa ummay dameer dibadeed ama dameer farow dameer dibadeed dameerka duurka ku noolna waa cunnay halkaas maxaa ka soo baxay dameer dibadeed waa xalaal ee ku xugun maahan dameerkan kale dameerka la rarto oo dadku la jooga ku xugun maahan waa xalaal asagu wanaha nebiga nabigu waa reebay sala allahu caleyh wasalam can ilximaari dameerka al ahliyi ee gurjoogta kuwaan ehelka loo nisbeeyo guriga jooga nabigu waa reeba waa xaaraan marka hilibkoodu hilibkoodu waa xaaraan الحديث ثمانون بعد ثلاثمائة حديث كسيدتنا يصدح بقول كقضال مروي وحل لوري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال عبد الله بن أبي أوفى وحيري أصابتنا وحنا أصيبتي مجاعة قاتل قاتلنا أصيبتي ليالي خيبرا هبينادي خيبا اي ان دفاع وجهنا يهود ان لا دغالميني ايا قاجنا اصيبتي فلما كان مركو سغناد يوم خيبر مالنتي خيبر او مغالده لا فرتي وقعنا وحن هلن كو دحني في الحمر الضميري الاهليه اي غريجوبته وانت الحرمين مالكاس الحرمين حديث كان عدينا ضميرها فيلم كوره مالك الحرمين marka waa sanadii toddobaad way maalintii la furtay sanadii toddobaad hijriyada weeye bisha muharram waa sanadii la furtay weeye khaydar فلما كان مركو سغناد يوم خيبر مالنت خيبر وقعنا وحن كدحني في الحمر الدميري الاهليه غريجوكته اهي فانتحرنا وقلني فانتحرناها وقلني فلما قلت مركي لكرتي بها دميري القدور دريالكي مركي دريالكي لكرين نادى وحداق وحدواقي منادي رسول الله رسولك الله كيسي دواقي صلى الله عليه وسلم رسولك قفو صوت دريا دواقي نادى وحا دواقي منادي رسول الله رسولك إلهي كيسي دواقي صلى الله عليه وسلم محوك دواقي أن اكفئوا ضادية القدور الرياض هو حاران ولا دادي أن اكفئوا ضادية القدور الرياض كضادية الرياض كيوكا كريا قاتشب بنا اللقبو مركا قاتشب حاجة ليرهدا ما بنا إذا حاران عنيب لكن مفتو إنه يتعظم مركا لغا عبسة ضرورة ليرهدا مركا مرا جارين هيركاس وربما وحل اركا قال النبي يري ولا قال يري منادقي منادقي دواقي walaa taakulu ha cuninina min luquumi lxumuri dameeraha hilibkooda shay-an waxba ha ka cuninina walaa taakulu ha cuninina min luquumi lxumuri dameeraha hilibkooda shay-an shayna ha ka cuninina alxadiiu alxaadi waamaanuuna bacda alaamia xadiidka siddeetan iyo koobeeye saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyey can abi haclaba radia waa jurhuum ibnu naashir saxaabiga la yidhahdo abi haclama waxaa la yidhahdaa jurhuum ibnu naashir wuxuu ka mid yahay kun iyo afartii boqol nabiga baycada kula galay taxta shajara nabiga khaybarna sahmi ayuu u diyaariyey qoomkiisii u diray asaga iyo walaalkiis camar ibnu naashir waa islaamay waqtigii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuuna dhintay konton iyo toddoba hijriyadu markay aheed can abi haclaba ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaal xarama rasuululahi rasuulka ilaahi waa xaaraamtilmeeyey sala allahu calayh wasalam luxuuma alxumuri dameeraha hilibkooda dameeraha alahliyata ee guri joogta ah nabiga hilibkooda waa xaaraamtilmeeye ka dameerkaas warkiis waa inuu haro hilibkiis waa xaaraan marka waa la haro karaa le alxadiiu haani waamaanuuna bacda alaamia xadiidka siddeetan iyo saddexiyo saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyey can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa khaalid ibnu weliid waa ilmuhabreed laba gabdhoodoo wada dhalataa kala dhashay labadooda cabdullahi ibni cabaas iyo khaalid ibnu weliid can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa khaalid ibnu weliid macan rasuulillaah rasuulka ilaahi annagoo la jirna sala allahu calayh wasalam beyta maymuuna maymuuna bint alxaaris gurigeedaan soo galnay gurigeeda ayaan soo galnay fa utiya waxaa loola yimid fa utiya waxaa nabiga loola yimid bidabin dabbaa loola yimid maxnuudin oo la solay maxnuudin oo la solay solidda waxa weeyaan dhagaxaa la kululay hilibka inuu macaankiisa uusan baabi'inaa la rabaa dhagaxaa la kululay nadiif ah markaasaa la saarsaari saasaa lagu bislay lagu bislayn carabta ilaahay habdeer waa isticmaalaan noocaasay aad u isticmaalaan marka dhagaxaasaa lagu bislayn markaasaa waa hilib aad u qiimo leh marka dabba maxay tahay dabbadu dabbadu waddanka yaga annaga wax sheegay ma anaa arag laakiin dadkaan oqon abeesa lugaaleyday moodeen abeebaal waxaa jira oo abeesaaho afar adinlaho abeesa lugaaley masacagaley abeesa arinuug aduu dadka af soomaaliyaal badana loo kala yaqaan afar adinay leedaho orta megaasha magaalada waa dhex wareegtaa waa joogta abeescagaley iyo masacagaley iyo masarinuug iyo abeesarinuug iyo adugu magacyaal badanay leedaho midkaa rabto ku magacaaw middaasay u eg tahay laakiin laba sheegay xoogaa uga duwanta waa ka sayn gaabanta xoogaha dhulkana way ka koraylaaho waxaad moodaa way ka buuranta bari yar inay leedahana waad moodaa adugu muuqaal ahaan aniga u arkay xagga maahane ayadii macnaan arag ee sawirkooda marka la fiiriyo labadooda isku magacna maahan carabi tanna dab middaas dabba la yidhaha nabi cunay midda waddanka ayagaan joogtana waral aa la yidhahdaa waral weeye ama warar labadaas magacay leeda waral iyo dabbo marka isku magacna maaha isku muuqaalna maha wadaad dhamaa hadda ku maqan ha isku cuninina in wadaadaha inta dabba arkayo la cunayu yidhi waa xalaal war ka joog war ka joog marka ta soo qabsadoo qashayuu laba daqay kala baxay bartii ku dhintay nin shiikhaana ii sheegay marka koonfurtaanay ka dhacday marka magaalada marka marka ma ahan middaan middaan waa sun halis ah saasay yidhahdeen kullibaa culummadu marka middaan ma ahan marka haddaysan middaan ahayn af soomaali male marka annaga af sooma af soomaali waxaa yeesha waddanka waddankaas wixii ku nool af soomaali leh laakiin waddan kale wax ku leh af soomaali ma laha kelmaddu af soomali waxay ku yeelan kartaa inay halkaan joogto oo soomaalidu magac u bixiyaan marka dabbo dabbo le iska leena abase lugaaley dhihi mayno ilaa ma ahane fa utiya waa laa yimi oo waxaa loo keenay gabar la dhihi jiray ummu xafiid bintulxaari aa u keentay sida bukhari muslim ku taalla ummu xafiid bintulxaari ayaa u keentay fawtiya waa lala yimid bidabin dabbaa lala yimid maxnuudin oo la solay fa ahwaa waa u taagay ilayhi xaggiisa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam ee yadahu gacantiisa maxduufa gacantiisuu xaggiisa u taagay inuu cunuu damcay fa ahwaa waa u taagay ilayhi xaggiisa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslam yadahu gacantiisa faqaala bacdu niswati haweenkii gobolkooda waxay yidhaahdeen allaati haweenkii fii beyti maymuuna maymuuna bint alxaarif oo habaryad u ah khaalid ibnu weliid iyo cabdullahi ibn cabaas labadaba ha gurigeedaa la joogay faqaala waxay yidhahdeen bacdu niswati haweenkii gobolkood allaati haweenkii fii beyti maymuuna ku sugnaa akhbiruu u sheega rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama bimaa shayga yuriidu uu rabo an yakula inuu cuno war rasuulka u sheega waxa uu rabo inuu cuno markuu nabigu maqlay fa rafaca koru u qaaday rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam yadda gacantiisa waa loo sheegay waa iska daayay taas macnaheeda waxa weeyaan dadka haddii loo soo dhigo cunto aan caadi ahaynoo la oqoon waa in loo sheego qofka si calaa bayinatin uu u cuno ama calaa bayinatin uga joogo wixii ayagoo xalaala waxa dhacda qofku inuusan cunin hadduu cuno hadhow marka loo sheego in ku jihadaaba dhacdaba shayga marka qof markaad u keento wax cusub ee hadda inta yaadaada usoo qasho markuu dherge aad tira yaadaadan cunto hadhow qatar weynu geli karaa qofkaas waana xalaalada yaadaadoodu maasha allah lafdigaasaaba siyaadaad oon ii qornayn marka waxay yidhahdeen haweenkii gobolkood u sheega rasuulka sala allahu calayh wasalama wax bimaa yuriidu wax rabaan yaa kule noqono faqultu waxaan idhi taakuluhu ma cunaydaa huwa dabun asagoo dabaa miyaad cunaydaa waa hadalkaada asagoo dabaa miyaad cunaydaa marka fa rafaca rasuululahi rasuulka ilahi markaasuu kor u qaaday sala allahu alay slam yadow gacantiisa faqultu waxaan idhi marka waxaan idhi yidhi axaraamun huwa saxaabigaa leh khaalid ibn waliid axaraamun huwa xaaraan miya aan idhi ama cabdullaahi ibni cabbaas cabdullahi ibni cabbaas wey cafwan faqultu waxaan idhi cabdullahi ibni cabbaas xaraamun xaraam miya huwa dabadu yaa rasuulallahi rasuulka allow qaala wuxuu nabigu yidhi laa ma ahan cabdullahi ibni cabbaasa marka nabigu qowlkaasuu ku caddeeyey dabadu inaysan xaaraam ahayn walaakinahu uu yidhi nabigu marka muxuu cuni diiday nabigu walaakinahu uu yidhi dabada lam yakun ma ahayn biardi qowmii tolkay dhulkooda annaga dhulkaan degannahay daba lagama yaqaan saasuu yidhi faajidunii waxaan ishelayaa acaafu xaalaan nacayo naftaydi waxaan dareemaya inay nacayo oo dabiic ahaanaan u diidana ma ahaan xugun ahaan halkaas xugun weyna marka ka soo baxay dadka sunnada aad u jecel laakiin aan aqoonta badan lahayn haddii shay xalaala lasoo dhigo qof yidha anigu ma cunaayo waryaa xalaasha ilaahay xarimi ay leeyihi ma ahan saas qofku shayga hadduusan xaaraan dhahayn hadduu xaaraan dhaha hadda waa qalab laakiin hadduusan lahayn wuxuu waa xaaraan annaga caadadayada ma cunno hadduu yidhahdo kumana dambaabin waxna ma hadlo wixii aan deegaankiina laga oqon oo naftiina idinku aadnaan cunin waxa wayaan haddaad tira annaga deegaankayaga lagama cuno waxba ma adan hallayn wax aad hallayday male wax aad hallayday male laakiin waxaa la rabaa sharciyan wixii u sugan inaadan inaadan inkirin oo tiraa sharciyan siday tahaan ogon laakiin naftaada haddaadan cunin maahan inaad dambowday sanbabaha hadda waa xalaal soomaali cunaydaan arki mayd soo maaha waa xalaal maskaxdu waa xalaal laakiin haddana soomaali cunayda arki maydi badanaada marka lama dhihi karo waa dad dambaabay oo haddee ilaahay caasiyey lama dhahayo qofka haddee maba naftiisii ma ogola wuxuu sameeya naftiisiiba ma ogolee maskax ma la taqaano meesha lafta dhexeeda waxa ku jiro cad waa marka neef kale cad xaaraama kuma yaalo horta masaladaas ogaada neefka xoolaha oo ariga iyo geela iyo looda hal hiliboo xaaraama kuma dhex yaalo masaladaas ogaada marka la gowraco dhiiggu hadduu daato inta soo hartay waa xalaal diga iyo kaabi haysi hadda iyagu waaba kaabi cuntaba maahan mogta tuur inta neefka soo hartay waa xalaal ma jiro cad hilib oo hilib neefka ku yaallo la yidhaha cadkii xaaraamta maba ku yaallaba marka laakiin wixii aan dabcigin ahayn oodan cunin haddaadan cunin xukunkiisa aada ogoshay wax aad halayday mala masaladaas waa inaad ogaata markuu nebigu sidaas wuxuu yidhi walaakinahu dabadu lam yakun kuma sugna biardi qowmi tolkay dhulkiisa faajidunu waxaan ishelayaa acaafu waxaanan dhibsanayo qaala khaalid wuxuu yidhi fajtarartuhu waan soo jiitayu weelkii oo dabadu ku jirtaan jiitayu faakaltuhu waana cunay walxaal annabiyu nabigii sala allahu alay slam yanduruu soo fiirinay nabiga u jeedaan cunay adigana haddaad waxaan dhibsaydoo dadka kuma aflagaaday kartid ma dhihi karti waxaan ha cunininayo ma dhahaydi dadka waa u dayni ha cunayna marka nabiga afkana waa ka sheegay inuusan xaaraan ahayn iqraar agtiisana waa lagu cunay halkaas maxaa noo soo baxay dabbo waa xalaal dabbo waa xalaal wixii aan naftaadu rabinna lagugu qasbi maa mana lagugu qasbi karo almaxmuudu uu fasira qaala musanifu wuxuu hi almaxmuudu almashwi waa midka la solay biradiifi radiifka lagu solay maxaa leedaha radiif isaga kuusii fasiri wa hiya alxijaaratu waa dhagxaanta almuxanaatu ee la kululeeyey aa la ydhaha radiif taasaa la yidhahdaa alxadiiu haali waamaanuuna bacda alaaimia xadiiska siddeetan iyo saddex iyo saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyey can cabdilaahi bni abi wfa radia allaahu canhu qaala cabdulaahi bni abi wfa wuxuu yidhi hazownaa waa duulnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam sabca khasawaatin toddoba duulaan na'kulu xaala aan cunayno aljaraada ayaxa toddoba duulaan aan nabiga raacna annagoo ayaxa cunayno ayaxa bahal baad hadhaadoo beeraha cuno wey beeraha inta ku degan oo yaryar taas waxay ku dareensiinaydaa gaajada iyo dhibka ay u soo mareen saxaabadu diintan dhibka ay usoo mareen uma rarnayn beriis iyo timir uma rarnayn badanaaba baharkaas haada inta qabta la cuna markaasaa jihaadka kale loogu socdo taas waa masalo weyn waxaa kaloo noo cadaaday ayaxu inuu xalaal yahay xugunu uga duwan yahay marka intii kaleo soo sheegnay ayaxa isagoo baktiya haddaad hesho isagoo nool waa isku mid inta kale inaad qalataan lagaa rabo laakiin ayaxa malayguu la midi malayga ayuu la midi waxa weya xadiis saxiixa yaalla uxillat lanaa maytataani wadamaani faama almaytataani faljaraadu wasanac laba baktiyana loo xalaaleeyo yuru nabigu sala allahu alay slam waa malayga iyo ayax marka ayax inuu xalaalayahan xadiiskaasna ka qaadan iyo gaajada iyo sabarka diintan loo soo maray الحديث الرابع وثمانون بعد ثلاثمائة حديث كسيدات اليافرية صدح بقول كقد المروي وحا لقول عن زهد زهد ابن مضرب الجرمي ثمانون بعد ثلاثمائة مروي وحا لقول عن زهد ابن مضرب الجرمي قال وحوري كنا وحنهين عن زهد ابن مضرب الجرمي ايا لقول قال وحوري كنا وحنهين عند أبي موسى الأشعري مركز زهد بن مضرم الجرمي وتابع الثقاء تابع الثقاء أبو مسلم على ركويديس البصري أبو مسلم البصري زهد بن مضرم الجرمي وتابع الثقاء وحويا أمهات الستها بخاري مسلم iyo waxa weeyaan labaduba waa wariyaan xadiisiisa weey bukhari iyo muslim xadiisiisa waa wariyaan weey qaal wuxuu kunna waxaan inda bi musa al-ash'ari fadaa wa u yeertay bi maa'idatin miis maaidada waxaa ladhaha miis cunta saaran tahay haddaan cunta saarnayn miis lama maaida lama yidhaha miiska miis keligiisa maaida lama yidhaha laakiin marka miiska cuntadu saaran taha ladhaha maaida markaas magacaasuu leeyahy marka fadacaa bimaa'idatin u yeertay wa calayhaa korkeedana waxa ahaa laxmu dajaaji hilib dooro ama hilib dooro waxa weeyaan lafdigaas dadku ma wadaysa macnaha soomaaliya digaag bal iska dheh digaag hilib digaagaa saaraa yarkaa shimbiraha la dhaqdo waayo oo magaalada jooga markaa hilib digaag aa saarnaa lafdiga hor carabka iga dhacay doorada markaa hilib digaag ayaa saarnaa ayaa saarnaa marka kow halkaas uqun ah culamadu waxay dhahan waxaa laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa waxa weeyaan miis in wax lagu cunaa la dhihi maayo waa kibir halkaa la isku taagaa la dhihi maayo miis waxaa iska saaran kartaa kibir iyo faanfaanna maaha waa bannaanta halkaasay culimmadu ku wada tilmaamaan shuraaxda wa calayhaa korkeeda waxaa laxmu dajaajin digaagad waxa weeyaan hilibkiis ayaa saarnaa fa dakala rajulu ninaa soo galay ninkaasoo min bani taymilaahi reer bani taymilah ka mid a qaba jufa carabta ka mida weeye bani taymilaahi yaa la yidhahdaa ninkaasoo axmaru gaduudan ninkaasoo shabiihun u eg bilmawaali dadka mawlayaalkaan carabta ahayn u eg dadka carabta macnaha la dhaqmo xilfiga la-ah ama ay xoreeyoon addoommada u ahaa jiray kuwaasa laydhaha mawaali kuwa ninkaasoo shabiihun u eg bilmawaali dadka oo waxa weeyaan aan carabta ahayn fa qaala wuxuu yidhi yaa dhaha abuu muusa alashcari halumma kaalay uu yidhi kaalaan cunne digaagadaan aan cunne kaalay fa talakaa waa ka joogsaday ninkii fa talakaa waa ka joogsaday ninkii ka joogsaday oo inuu hilibka cuno naftiisaa diidan waa ka joogsaday fa qaala abuu muusa alashcari wuxuu yidhi halumma war kaalay maxaa yeelay faaina weliba waa ku daro wuxuu yidhi baashaas aniga ayadoo wax xun cunaydaan arkay marka nafteydu ma rabto waan dhibsaday yidhi ayadoo waxaan fiicnayn cunayda aan arkay yidhi taa sida soomaalidu u badan yihiin waxaan fiicnayn ayadoo cunaydaan arkay baashaas aniga waan dhibsaday yidhi markaasuu yidhi haluma kaalay fa inii aniga ra'aytu rasuulallaahi rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yaakulu xaaluu cunayo minhu digaagadda nabi maxamed cunaayo arkay digaagadda khalaas marka war mala halkaas maxaa caddaaday digaagadu inay xalaal tahay laakiin kala qaadiday u baahanta waa maxay hadday najaas cunto oo cuntadeedu najaas u badan tahay waa xaaraan in la cuna geela magaalo ku noolka ee cuntadiisu najaasta u badan tahay ma bannaan canihiisana lama cabi karo hilibkiisuna waa xaaraan digaagadaasna waa kadaalika neef kastoo xoolaha saca sidaasa waa kadaalika caanahooduna waa xaaraan hilibkooduna waa xaaraan in la koro oo gaadiid laga dhigtaana waa laga fiican yahay ilaa shuruud la helo neefka cuntadiisa najaas u badan tahay magaalada lagu sii daynaa magaaladu suuliyaal male tuulooyinka u badan saas oo kale suulina male tuulooyin badan ab neefkiinaa lasii daynaa markaas wasaqda cuna marka waa in inta la xiro cunto daahira la siiyo ilaa jirkiisa ay ka baxdo wixii najaastaha oo ay daahirkaas balo ee neefka la cayrima marka digaagatii saddex maalmood haddii la siiyo badar nadiif ah inta meel lagu xiro kadib la iska qasho dhibma haddii hadda marka horena xoolo nidaamsanoo meel ku xaraysanoo daahir la sii jiray ahaayeenna de warba male laakiin waxaan ka hadlaynaa midka la hubo in ay waxa weeyaan asalka uu cuno haalibkiisa waxa weeye najaas haddaadan oqoon wuxuu cunay asalku waa dahaaro waa inaad cuntaa الحديث الخامس والثمانون بعد ثلاثمائة حديث كسديتا يشني صدح بقول كقدال مروي وحي لقوري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مضيق صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا أكل أحدكم قفكين مركو قريو طعاما انتو فلا يمسح يسنتير يده قعنتيس حتى يلعقها إلى أصغ الليفتو أو أما سيلعقها وقف ليفسيو عرورتو ضلي وحويا إنكي يهوينتيسي أدونكيسي قف عن كأش أشهين in leefa yidhahdo ama asa waa leef laakiin yaan istiraasho la marin cunto inta la cunay yaana la mayrin yaana la mayrin sababtoo a nabiga waa sheegay wuxuu yidhi cuntada barakaa ku jirta barakadiima midaad cuntay gashay ma saxankay ku dhegan tahay ma dhulkay ku dhacday lama kala oga kulli kii dhulka ku dhacay yaan looga tegay inta lasoo qaadana laga suuriyo wixii ku dhegay ha la cuno xeeradana ha laga murdiyo ha la leefto gacantana hala leefto sidaas weeye diinkii ma ahan afar shay oo faa'iidaha ku jirta kow nabiga caddeeyo barakadiyaad helay horta waa kow tan labaad shayddaankiiya meesha ku hungooba shayddaankii haddii kale cuna haddaad uga tagto midda saddexaad tawaaducaad ka hela jibikaad meesha ka baxa midda afraadna ilahay nimcadiisaad ka sukrid ugama kufrin ee cintadiiyo gacanta ku dhegan hadaad biya raaciyo nimcada alla ka kufrin nicmu kufra maahan kufrigii ilahay lagu kufrina weyne marka afartaas faa'iidaa ku jirta midda ugu horrayda barakadiyaad helay haddaad cunto midda labaad shaydaankii ayaa dullay oo cuni lahaa tan saddexaadna waa maxay naftaada tawaaducaad heli kilibkiiad kula dagaalami midda afraadna waa maxe nimcadii allaad ka shukrin oo kufriyaad ka badbaadee kufru nimca taasaad ka badbaadayda marka waa masale muhiim ah baabu saydi ugaarka baabkiisii haada kan maxali waa maxalkiisii alxadiiu saadis waamaanuuna bacda alaamia xadiiska sideetan iyo lixeeye saddex boqol ka gabaal asayd ugaarkii naf neefkii la soo ugaaranayana waa la yidhahda saydka ugaarashada soo qabsashada aad soo qabaydana waa la yidhahdaa waa duurka xoolaha ku nool oo xalaashaa in la soo qabsadoo la qasho aad markaa loo fiiriyo xadiistan waa muhiim can abi taclama waxaa laga wariya alkhushaniy jurhuum ibnu naashir wey waa soo marnay radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi ataytu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan u imi sala allahu calayh wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inaa anagu biardi qowmin qoom dhulkoodaan ku sugannahay qoomkaasu ahli kitaabin ahlu kitaab ah dad ahlu kitaaba yahuud iyo nasaara waa gaalo gaalaan daris la nahay afa na'kulu wax ma ku cunaynaa fii aaniyatihim weelashooda gaal weel uu wax ku cunay wax ma lagu cuni karaa wax ma lagu cuni karaa iyadoon la mayrin mise waa la mayrin maxaa xukunkiisu yahay masaladaas waa kow su-aasha labaad wa fii ardi saydin dhul ugaareedaan ku noolnaho ugaar leh asiidu waan ugaarsadaa biqowsii qaansadaydan ku ugaarsadaa wa bikalbi eygaygana waa ku ugaarsadaa alladii eyga laysa bimucallamin mid wax la baray aan ahayn wa bikalbi eygaygana waa ku ugaarsadaa eyga almucallami wax la baray famaa yasuuxu lii maxaa iisu badan waa meeqa su-aalood marka waa afar su-aalood gaalada dariska annaho yahuudiya nasaara weelashooda wax ma ku cuni karaa waa mid qaansada fallaarta ugaarka aan ku riday hadduu dhinto iyo isagoo nool haddaan u tago xukunkoodu muxuu yahay waa labo eyga aan wax la barin wuxuu qabtaa maxay xukunkiisu waa saddex eyga wax la baray neefkuu qabta xukunkiisu muxuu yahay waa afar halkaasna culammadu waxay ka qaataan inay bannaan tahay qofka saa'ilkaa inuu su-aalaha inta aruuriyo hal mar culammada kusii daayo oo nin caalim inta u yimaado u yidhaha sheekh afar su-aaloodaan haya oon raba inaad iga jawaabto koo waa midheble midhebena waa labo midhebena waa saddex midhebna waa afar waa saas inuu dhihi karo saxaabadiyaa yeeli jirtay iyo mid mid inaad u weydiisato intaba waa yeeli karta laakiin sida loo jawaabana waa sida nabiga inay noqoto fiiriya nabigu siduu afartaba uga jawaabay qaala nabigu wuxuu yidhi amaa maa shaygii dakerta aad sheegtay yacni min aaniyati ahlilkitaabi ula jeedaa oo min aaniyati ahlilkitaabi ahlukitaabka weelashooda ah fa in wajadtum haddaad heshaan hayrahaa weelashaas weelal aan ahayn falaa ta'kuluu fiiha waxba dhexdeeda ha ku cuninina wain lam tajiduu haddaadnaan helin faqsiluuhaa dhaqa weelashaas wa kuluu ku cuna fiiha dhexdeeda halkaas masalada koobaad aan kor istaagayna waa halkaas xadiidkan macnihiisa waxaa aad loo fahmi karaa marka riwaayadda abu daawuud lagu daro abu daawuud riwaayad wariyey ayaa jirta oo riwaayadaasaa aad u caddaynayda weelasha xukunkooda waana isla xadiidkan oo wuxuu leeyahay xadiidkaas riwaayadda abu daawuud waxay ku taallaa abu daawuudka saddex kun iyo sideed boqol iyo soddon iyo sideed raqamka ah saddex kun iyo sideed boqol soddon iyo sideed wuxuu leeyahay inaa nujaawiru ahla kitaabi wahum yatbakuuna fii quduurihim alkhinziira wayashrabuuna fii aaniyatihim alhamr fiirihi xadiiskaas wuxuu leeyahay nabiyow waxaan daris la nahay ahlu kitaab waxayna weelashooda dheriyaalkooda ku karsadaan doofaarka weelashoodana qamray ku xidhaan labadaasay nab u sheegay markaasaa nabigu hadalkan yidhi oo uu yidhi haddaad weydaan weel kale haddaadna heli heli kartaan ha ku cuninina haddaad weydaanna inta dhaqdaan ku cuna saasay hadalku ku yidhi halkaas marka koo waxaa ka caddaatay doofaar waa najaas xadiiskaasa caddayna doofaar waa najaas qamrana waa najaas waana isku mid labadooda waxaa shardiga inta inta cayntooda la suuriyo meesha biyo lagu daahiriyo laakiin sida eygii toddoba in la mayraa shardi maaha waana sida xataa imaam nawowi shaaficiyada ka mid uu rajaxo kitaabka majmuuca masaladaas waa masalo marka laba shardiyaa nabigu u xidhay weelasha gaaladu ay isticmaasho lana og yahay inay najaas u isticmaaleen waxaa la og yahay inay qamre ku cadeen ama doofaar ku cuneen weelkii aan la ogeyn xagga dhig kuma jira halkaas weelka gaaladu ay isticmaasho lana og yahay inay najaas ku isticmaalaan laba shardiyaa wax lagula cuni karaa shardiga koobaad waa in la waayo weel kale shardiga labaadna waa in la dhaqo waa labadaa shard waa labadaa shardi haddii weel kale aan la heli karo haddii la dhaqo haddii wax la yskaga cuno ka waran iyadoo weel kale la heli karo lama rabo maxaa loo diidaa ilaa dhaqidda waa dahiree weelkeed xaafid ibn xajar kaadla wuxuu waxaa loo diidayaa gaalada inaad u dhawaataa baa la diida tanfiir wey lagaa caydhaayo gaalada inaad u dhawaato ha dhaqan weelkooda adoo weel kale heli karo marka laba shardi u baahanta waa inaad weydo weel kale waa inaad hadda waxa weeye markaad weydana dhaqdo waa markay najaasku isticmaalaan haddaysan najaasku isticmaalin imaam nawowi wuxuu yihi raximahullah fuqahada waxay yidhaahdaan waa karaahiya iyadoon la dhaqin in la isticmaalo laakiin iyadoon la dhaqina la isticmaali karaa sababtoo ah asalka ashyaadu waa maxay alxilu wadahaara asalku waa saas alxilu wadahaara masaladaasna markaan mucaamalada bilaabaynaan soo adiladeeda soo sheeg marka waxa weeyaan laakiin waa in la dhaqo si karaahiyadaas looga baxo saasuu leeyay imaam nawowi raximah llahu tacaala halkaas weelashiyaan uga baxnay waxaana caddaynaya nabiga sala allahu alay slam naag mushrikad ah sibraar biyo ugu jiraan unta waxa weeyaan biyihii ka cabay nabiga sal la oo saxaabada macnaha amray inay ka cabaan halkaas weelashiyaan uga gudubnay gaal sida weelkiis loola dhaqmayo waa halkaasaan uga gudubnay nabiga taas markuu uga jawaabo wa ama hadda waa kala qaadqaada fiiri nabigu wuxuu yihi waama maa hay waam wamaa shaygii dhe wamaa shaygii sita aad ugaarsatay biqowsika qaansadaada ood leeb ku riday ama xabaad ku riday fadakerta aad sheegtay ismallaahi ilaahi magciisa caleyh korkiisa fakul cun fiiri waa haddaad ugaar ku rido xabad ama fallaar markay ku dhacdo qabato labu midya hadduu nool yahay waajib wey waa inaad qalataa haddii isagoo dhintay aad u tagto hal shardiyaad ku cuni kartaa marka hore inaad bismillaahi ti markaad fiday xabadii aad ku aadiday bismillaah waa kusii day waa ku dhegtay waa qalat adaa qashay illa xabadda waa mididaadii fallaarta waa mididaadii marka asagoo meeyid haddaa u tagto bismillaahi haddaa tiri fiiri hadalka nabiga fadakerta haddaad sheegtuu ku yidhi isma allaahi calayhi fakul cun wamaa shaygii sibta aad ugaarsatay bikelbika eygaaga aad ku ugaarsatay eyga almucallami wax la baray oo fadakerta aad sheegtay ismallaahi ilaahi magaciisa caleyh korkiisa fakul asna cun eygaad u dirtay si u sii odaya halkaas uga dega isagoo baktiaad u tagto markaad diraydana bismillahi aad tiri eygaan waa mididaadii waa mididaadii waa xalaal ku yahay waa cuni isagoo nool haddaw tagtana waa aad qalan waa noo soo socota in la qalayo wamaa shaygii sibta aad ugaarsatay bikelbika eygaaga kayrilmucallami aan wax la barin oo fa adragta aad haleesho dakaatahu gawriciisa fakul cun adiga wax ma aadan barin waa eygaan waa aad dirtay waa qabtay waa dhintay xaaraanu kaayi midka aadan wax barin xaaraanu kaayi ama bismillahi dheh ama hadhih xaaraanu kaayi sababtoo ah midka aadan wax barin adiga kuma qabana isaga cunay laakiin isagoo nool haddaad u tagto waxa weeyaan wax kuu xalaal midka aadan wax barin mididaadii maaha isagaa qalanaya marka bismillaahi iyo waxba u tarimi isaga marka qof kastoo ugaarsanaa markaad xabadda ridayda bismillahi iska dheh ilaa xabad waa qatar badanaa neefka nolol looguma tago alxadiiu saabic waamaanuuna bacda alaamia xadiidka sideetan iyo toddoba-iyo saddex boqol ka gadaal marwiyo waxaa laga wariyay can hamaam ibn alxaari can cadiy bnu xaakim ayuu ka wariyey radia allahu canhu cadiy bnu xaakim addaa-i aa la dhahdaa nabigu wafdiyahaan ugu yimid sanadii toddobaad nin khatiib ah oo dadka aftahanada ah ayuu ahaa oo maskax badan ninna shariif ah oo madaxuu tolkiis ka ahaa oo fadli badan markii nabiga dhintay sal allahu calayhi wasalam ee dad badan islaamka ka ridoobeen dadkii sugnaadayuu ka mid ahaa tolkiisna sidaasay ku sugnaadeen maadaama nabadoonkoodu diinta ku sugnaaday khulafaa u raashidiinku aaday u karaamay jireen waxa weeyaan boqol iyo labaatan sano ayuu noolaa wuxuu dhintay afwan la sheegin wati watigii waktigii uu dhintay marka waa sidaas hamaam ibn اlxaari asaga hamaam ibn اlxaari hamaam ibn اlxaari waa taabici kuufi ah iqa ah oo caabid ah min fursaan اlkutubi sit uma sitaha rijaashooda ayuu ka mid yahay waaweyn maalmihii xajaaj ibnu yuusuf ayuu dhintay shacbi haddaad maqasho wacaane waxa weeya waxaa loo nisbeeyaa qabiilo oo ka mida reer hamdaan oo shacbi la yidhaahdo magaciisa waa caamir ibnu sharaaxiil waa taabici xaafid ah iqa ah faqiih calaamatu zamaanihi weeye boqol hijriyadu markay gaartay oy dhammaatay boqolkii ayuu dhintay can hamaam ibn xaari ibn adi can hamaam ibn alxaari can cadiy bni xaatim qaala qultu waxaan idhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahiy sala allahu calayh wasalam inii aniga ursilu waan dira alkilaaba eeyaha almucallamata wax la baray fayumsikna waa qabtaan calaya ugaarkay ii qabtaan waadkuru waana sheegaa ismallaahi magaca allo bismillaahigaan idhaa markaan dirayo fa qaala nabigu wuxuu yidhi idaa arsalta haddaad dirto kelbaka eydaaga almucallama wax la baray wadakerta haddaad sheeg oo wadakerta aad sheegto ismallaahi magaca ilaahay fakul cunmaa amsaka calayka wuxuu kuu qabtay marka halkaas waxaad ogaanaydaa eyga wax la baray marka la diraa waa in bismillaahi la yidhaahdo haddii bismillaahi la yidhi eyguna mid wax la baray uu yahay wixii uu qabto ayagoo nool haddii loo tagin waa la qalin haddii ayagoo dhintay loo tagina xalaal weeye mididaadiiyaa gowracday ey wax la baray waa mididaadii eyga jaahilka oo wax la barin laakiin wuxuu dilo waa eber waa arki doonaa jaahil iyo marka qof cilmi leh weligood ma sinna ey wax la baray iyo ey jaahila wax shaqa isku leh maaha jaahil qayr ma leh jaahil qayr male qof kasta oo jaahila intaanaa kuugu filan ey wax la baray qiimihiisa iyo ey jaahila bal siday kale yihiin qultu waxaan idhi yaa rasuul allah qultu waxaan idhi wain qatalna hadday dilaan ka war iyagoo dilay haddaan u tagaa ka waran oo eygii aan wax baray labadii shardi waa la helay eygu mucallam waaye eyga mucallamkaana saddex shardiyuu leey eyga goormaa mucallam la dhihi karaa saddex shardi haddaad dirto hadduu dirmayo haddaad tira joogso hadduu joogsanayo markuu ugaarka qabto hadduusan cadna ka cunayn arrintaasna mar iyo labo iyo saddex waa inaad ogaato ma ahan hal mara kuma filna markaad dirto waa inuu dirmaa markaad joogso tira waa inuu joogsaa ugaarkana waa inuusan cunayn arrintaas markaad saddex goor iyo ka badan aragto khalaas waa waa waxbaa la baray haddii saddexdaas mid ka mida la waayana waba ma adan barin waxba ma adan barin wain qatalna hadday dilaan ka waran qaala nabi wuxu ui wain qatalna hadday dilaan maa lam yushribhaa eeyaha wax la baray hadduusan la wadaagin kalbun ey laysa minhaa aan ka mid ahayn ey jaahilu hadduusan la dilin ee keligood ay dileen cun laakiin haddii ayaga iyo isla dileen ey aan wax la barin oo jaahila waxba ha cunin maxaa yeele mididaadii iyo midi kalaa iskugu tagtay halkaas xugun weynay fuqahadu ka qaataan oo shay mubiix ah oo shayga bannaynaya iyo xafri shay oo xaaraamtinimayna hadday ku kulmaan xaaraamtaa la rajicin ilaa eygaan kale wax lama barin wixii uu dilaa waa xaaraam eyga aad dirtood bismillahi tirina waa shay wax xalaalayna labadoodiyaa kulmay taxriimka la raajixin qultu waxaan idhi yuu yidhi fa innii aniga arnii waan gamaa bilmicraadi garmaqaatahayga micraadka waa ul fooda waa laga qori fooda marka waa dhuuban tahay day ku dhacda waa mudug dhexdana waa buurant dababay marka badanaaba saas marka loo turo welif welif sasla dababay ugu dhixi jug ay ku dili marka jugtaas ay kula dhicin marka waa dilin ugaar marka walmawquuda wey waa xaaraan marka waxay dishaan haddayba dabaq ugu dhacdo fiiri marka nabiga wuxuu i qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idii dheh fa innii aniga arni waan tuuraa bilmicraadi garmaqaateyga asayda ugaarkan ku tuuraa fa usiibu waa la helaa fa qaala nabig wuxuu yidhi idaa ramayta haddaad tuurto bilmicraadi garmaqaataha oo fakharaqa uu dilaaciyo fa kul cun gawrac maxaa la rabaa inuu dhiig keeno gawrac maxaa la rabaa inuu dhiig keeno hadday marka inta muddo dhiig ka keentoy disho cun laakiin hadday dabab ugu dhacdo ka waran waa in asaaba hadduu asiibo hu ugaarka bicardihi dabab hadduu usiibo si ballar ah ballar hadduu ugu dhaco falaa ta'kulu isku cunin waa xaaraan halkaas maxaad ogaatay dhagax weynaad ku dhifatay ugaar waa asagoo baktiya u tagtay waa xaaraan bismillahi dheh ama ha dhihin jugta wixii ku dhintaa walmawquudatu wey suuratulmaa-ida kaa daweyne waa xaaraan wixii jug aad ku disho waxaa la rabaa waxa aad ku dhifatay inuu tabilaciyo dhiig ka daadiyo sidaasuu midi ku noqon karaa maxaa yeelay waa arki doonaa waxa la gowracaayo gowraca marka wax la gowraca waa labo wax inta la qabto dhinaca dhulka loo dhigi karo qaab loo gowracayna waa noo imaan doonaa waxa ugaarta ah waa in wax dhex gala aad ku dhifato oo dalooliya halaa kaa carartay riyaa kaa carartay waranta ka daba rido bowdada uga dhifata rabto iyadoo baktiya u tagtay iska cun halaa kaa carartay xabad wadnaha ku guud saasay xalaal ku tahay bismillaahina dhe ugaarta waa saas shayga cararaya midi waxaa u ah waxa bismillaahina la yidhahdo dhiiggana ka keena ama bawdaha uga dhe ama dhuunta uga dhe wain asaabahu hadduu asiibo bicardi ballankiisa falaa taakula cunin wa xadiiu shacbiy xadiidkii shacbi caamir ibnu sharaaxiil can cadiyu ka wariyey naxwu xadiidkan oo kale ayuu ahaa wa fiihi waxaa ku sugnaa ilaa an ya'kula alkalbu eygu inuu cuno maahane fain akala hadduu cuno ugaarka falaa taakul adugu ha isku cunin ma ujeeda mucallam maaha hadduu wax ka cuno markuu qabto hadduu markuu qabto wax ka cuno mucallamkaas lama yidhaahdo ha cunin marka nabigu wuxuu ihi fa inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanaa an yakuuna inuu yahay inamaa wax kale ma ahan amsaka mid qabtay calaa nafsi nafsadiis u qabsada adiga kuuma qaban mucallim maaha mucallam maaha marka taasaan ka cabsanaa mididaadii maaha ila midi waxma cuntee wa in khaaladahaa eeyaha wax la baray hadday ku darmaan wa in khaaladda hadday ku darmaan haa eeyihii mucallamiinta ahaa ee wax la baray mucallam laamku waa kordhiganya kilaabun eeyo eeyahaasoo min kayriha qayrkooda oon wax la barin oo ayagoo isla kor taaganaad u tagtay eyigoo isla kor taaganaad u tagtay mid kuwii aad dirtood wax bartay iyo kuwo kale maxaa ku kulmay ugaarkaas mubiix iyo hadri shay oo wax xaaraamtinimayna iyo mid wax halaalayna dhanka xaaraamta la qallibin falaa ta'kulha isku cunin fa inamaa wax kale maaha samayta adugu waxaad magacawday calaa kalbika eygaagaad magacawday oo midi kuu ahaa walam tusami ma aadan magacaabin calaa kayrihi eygaaga eygaan ahayn kuwaanu midi kuuma ahayn marka shay u xalaalayna iyo shay uxarima hadday ku kulmaan midka uxarima ayaa la rajixin wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugnay camar ibnu sharaaxiil idaa arsalta haddaad dirto kelbaka eygaaga eyga almukallada ee wax la baray eyga eyga fiican laga dhigay waa eyga almukallada ee wax la baray mucallamka wey mukalladka fadkur ism allah ilaahay magaciisa ku sheeg caleyh korkiisa mar kasta magaca alla waa shardi wixii lagu qalo bismillaahi waxaan ahayn waa xaaraam haddaan la halmaamin fadkur ism allah ilaahay magaciisa ku sheeg caleyh korkiisa fa in amsaka hadduu kuu qabto calayka adiga oo faadragtow aad soo gaarto waa midka aad bismillaahi tiri xayan xaalu yahay fadbaxu qal marka wixii ugaarahood xabad ku rido amaad fallaar ku rido amaad ey u dirto isagoo nool aad gaarto inaad gowracdaa waajibku waa hadduu kaa baktiyo waa xaaraan markaas kadib fadbaxu gowrac wain adragtow haddaad haleesho qad qatala xaala uu dilay eygii aad dirtay walam ya'kul minhu uusan waxna ka cunin fakulhu cun fakulhu cun laba shardi weeye waa in isagoo mayl aad u tagto marka hore bismillahi yaa tiri mucallamna waa aha waxna kama cunin fakulhu cun fain akhada fain akhada faina akhda alkalbi faina akhda alkalbi eyga qabashadiisa waa eyga wax la baray dakaatuhu waa gawriciisii eyga qabashadiisu waa gawriciisii wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugnaa ayda noqoshee idaa ramayta haddaad ganto bisahmika leebkaaga fadkur ismaallahi ilaahay magaciisa ku sheeg caleyh korkiisa wa fiihi waxaa ku sugnaa wain qaada haba kaa maqnaado canka xaggaaga yowman maalin ow yowmayri laba maalmood maantaad xabad ku dhifatay raadkiisaad ku dhaxday laba maalmood kadibaad asagoo maydo meel yaalla u tag ey kalena ma aadan aragtaadii ama fallaartaadi waxaan ahayn kuma yaalliin iska cun hadduusan urin hadduu cuno waa khabiif wey hadduu soo uro ma banaana wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa alyowmayni laba maalmood iyo waalaatid saddexaad hadduu rabaa kaa maqnaado falam tajid laakiin waa inaadan helin fiihi ugaarka dhexdiisa ilaa ahara sahmika leebkaaga raadkiisa maana wax kale hal xabadaad ku dhifatay biciid raadkiisaad ku dhacday ama goroyaad hal xabada ku dhifatay raadkeediiad ku dhacday si aad u socotay laba maalmood kadib meel ayadoo taalla u tagtay halka xabadaha ayaa ku taalla dhurwaa ma cunin bahal kale ma qaniinin waxa weyn xabad kale kuma taallo xalaal weeye xere ku raagtay haddaysan urin ee iska cun falam tajid waa haddaadan ka helin fiihi ugaarka dhexdiisa ilaa ahara sahmika leebkaaga raadkiisi maan wax kale fakul cun inshiita haddaa rabto inshiita maxaa lagu daraa dee naftu inay diiddaa dhacdo waa ka tegi kartaa kuma qasbaninoo lagu dhihima adaad diraye waajibay kugu ta inaad cunto lagu dhihi maa naftu hadday diido fa in wajadtaw haddaad hesho hariiqan asagoo ku maashooday filmaa i biyo ugaarka naftu markay ka dhacaydo hadduu biyo aka isku tuura marka ugaarkii nabaraa kuugu yiil raadkiisii ad soo qaaday isagoo biyo dhex yaalla maydaad u tagtay xabadaadi keliyahana ku taalla falaa ta'kulha isku cuni maxaa yeele laba shayaa meesha ku kulmeen shay aan waxa weeyaan mubiix oo wax bannayna iyo xasri shay xarima ma biyahaad dilay mise fallaartaadii iyo xabadaadii xabaddan adaa lahaa bisinkaad u qabatay biyaha adigu muddadaadii maaha hadday biyuhu dileen dhinaca xaaraamta marka la qalligi fainaka adiga laa tadri falaa taakulha cunin fainaka adiga laa tadri ma ogid almaau biyaha miya qatalahu dilay ow sahmuka maseleebkaagiya dilay alxadiiu haamin waamaanuuna bacda alaamia xadiiska sideetan iyo sideeda iyo saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyay can saalim ibni cabdilaahi ibni cumar ibn khadaab radia allahu canhumaa saalim waa kuma saalim waa madani taabici jaliil ah axad lfuqahaai sabca uu ka mid yahay todobada fuqahada la yidhahdo oo aimada fuqahaa sabca oo taabiciyaalkahu ka mid yahy ayuu ka mid yahay waxa weeye wuxuu dhintay boqol iyo lix markay hijriyadu ahayd waa in cabdullahi ibni cumar can saalim ibni cabdillahi ibni cumar can abiihi wuxuu ka wariyay cabdullahi ibni cumar ibn khadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay man iqtanaa qofkii kaydaysta oo guriga ku haysta kelban ey ilaa kayba saydin ugaar eygiis maani ey wax la baray oo lagu ugaarsado ma ahan ow maashiyatin ey xoolaha ilaaliyo ey xoolaadna ma ahan oo xoolaha eeyaha waa lagu ilaashadaa fa innahu qofkaas yanqusu waxaa ka nuqsaana min ajri ajarkiisa kulla yowmin maalin kastaba qiiraadaani laba qiiraad labada qiiraad waa qadar weyn oo ilaahay garanayo markaan janaasada soo maraynay laba buurooda nabigu ku sheegay sala allahu calay wasalam oo buurta uxud midka yarul eg tahay tan laakiin nabigu ma fasilin ilaaha garanaya markaan iska leena marka in maalin kasta laba qiraada ajarkiisa ka nuqsaama marka qof muslimoo ilaahay rumaysan inuu ey haysto ma ahan aan waxa weeye eeyaha sharcigu sheegay ahayn waa dhaqan gaalaad marka waxaa dareemayda marka wax kastoo diinta qofka baabi'ina gaalku inuu ku dadaala qaala saalim ibni cabdillaahi ibni cumar wuxuu yidhi wa kaana abu hurayra wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda ow kalba xarfin ey beeradna maa ey beeraad isna la diidima ey beeraad ey beerta ku waardiyeeya wa kaana abu hurayra wuxuuna ahaa saaxiiba xarfin dad oo nin beereeyu ahaa marka waa masladaas aqoon badan u leeyahy marka ey xoola dhaqaaliya ey ugaarta soo qabta ey beerta waardiyeeya saddexdaas waxaan ahayn qofkii haysta maalin kasta ajarkiisa waxaa ka nuqsaamin laba qiiraad alxadiiu taasic waamaanuuna bacda alaaamia xadiiska sideetan iyo sagaaliyo saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyay can raafic ibnu lkhadiij radia allahu canhu qaala raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam bidilxulayfa dilxulayfaan joognay si aadan ugu qaldin oo u moodin dilxulayfadii madiina wuxuu ku yidhi dilxulayfadaasoo min tihaama tihaamo ka mid ah waxa weeyan dilxulayfadaanu tii madiine ma ahane waxa weeyaan waa magaalo oo waxa weeyaan oo kale wey oo tihaamo ku taalla tihaamo waxaa la yidhaahdaa dhulka ka hooseeya najdi min bilaad alxijaaz ila albaxri dhulkaasaa la yidhahdaa dhulkaasaa la yidhaahdaa najdi waxa weeyaan wax alla wixii ka soo dega najdi oo magaalooyinka xijaaz dhulkaasaa la yidhahdaa marka wixii magaa meesha la dalxulayfa ee tihaamo ka mid ah meeshaas ayaa nabiga la joognay sala allahu calayh wasalam fa asaaba naasa dadkii waxaa asiibay juucun gaajo fa asaabuu dadkii waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari oo qaniime ah ari iyo geel qaniimaa qaniimo marka la helo intaan la qaybin waa xaaraan qofna inuu isticmaala marka gaajo badanaa jirtay wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam fii ukhriya fii ukhrayaati alqowmi ragga dadaalkooda ciidanka meesha u dambeeya nabigu socon jiray amiirka ciidanka waxaa laga rabaa inuu ciidanka u dambeeyo si uga warqabo dadka taagta daranoo soco waayey facajaluu dadkii waa degdegeen wadabaxu waa qaleen wa nasabu lquduura dheriyaalkii iyo dabka ku taageen xoolihii qaymada ahay inta qaleen oo geeliyo cari ah aa dheriyaalkii dabka lagu taagay faamara nebiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayh wasalam bilquduuri dheriyaalkii fa ugfi'at waa la daadiyey qaniimada intaan la qaybin wixii laga qaadaa xaaraam wey waana quluul nabiga kulliha la daadiyo waa in qof walba muslima ogaado uma qasama waa qaybiyey nabiga facadala wuxuu la simay cashratan toban oo min alqanami ari ah bibaciiri neef geel ah neefkii geel nabigu wuxuu ku qaymeeyey toban ariga inay la mid tahay qaniimo qofkii qaybinaa sidaasaa laga rabaa inuu qaybiyo markii sidaas nabigu u qaymeeyey oo saas u qaybiyey oo qaniimadii la qaybsaday fanadda waxaa cararay minhaa xaalu qaniimadii ka mid yahay baciiru neef geelaha cararay fa dalabuuhu dadkii waa raadiyeen fa acyaahum waa daaliyo waa soo qaba waayeen wa kaana fi lqowmi ragga dhexdiisa waxaa ku sugnaa khaylun fardo yasiirun yasiiratun oo yar fa ahwaa rajulu ninaa ula qasday ninkaasoo minhum raggii ka mida bisahmin leeb fa xabasahu lahu leebkaasa alla ku qabtay fa qaala nabigu wuxuu yidhi inna lihaadihi lbahaa'imi xoolahan awaabiddu kuwa duurjoogaha ka mid oo carara awaabidda waa xoolaha carara ka awaabid ilwaxshi duurjoogtu siday u carartoo kale sida ugaartu u cararto xoolo cararaa jira famaa neefkii nadda calaykum idinka carara
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jeednay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilimaam abi moxamed cabdulqani ibni cabdulwaaxid almaqdisi raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay kitaabu ladcima waxaan soo gaarnay xadiidka abi raafic xadiidka raafic ibn lkhadiij ayaanu la jeedaa alxadiidu taasic wa hamaanuuna bacda halaahimia marwiin waxaa laga wariyay can raafic ibnu khadiija radia allahu canhu qaala raafic wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu caleyhi wasalam bidilxulayfa meesha dilxulayfa laydhaha oo min tihaama tihaamo ka mid ah wuxuu tihaamadaas ugu carifayaa inaadan u malayn dilxulayfadii oo madiine oo waxa weeye miiqaadka aheyd ma ahan waxa weeyaan tan waa tihaama waa dhulka ka soo dega najdi oo bilaadulxijaaz ila albaxr intaas weeye maahantii miiqaadka aheyd fa asaaba annaasa dadkii waxaa sibay fa asaaba annaasa dadkii waxaa sibay juucun gaajo fa asaabuu waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari waxaa asibay dadkii gaajo waa gaajoodeen markay gaajoodeen kadib dagaala la galay waxaa la qaniimaystay geel iyo ari wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii ukhrayaati alqowmi qoomka meelaha ugu dambeeya nabigu wuxuu soco jiray sala allahu calayhi wasalam ciidanka meesha ugu dambeeya meeshaas ayuu soco jiray sidaas ayaana ahayd sunnadiisa si qofka tabarta yar iyo uu ogaado marka qaa'idka ciidanka sidaas ayaa laga rabaa fa cajaluu waa degdegsadeen dadkii wadabaxuu waa qaleen wa nasabu lquduura dheriyadiina dabkay ku taageen xoolihii qaniimada ahaa ayay gobol qaleen iyadoon la qaybin markaasay dabka saarteen dheriyadii fa amara nabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu caleyh wasalam bilquduuri dhariyaalka in la daadiyo fa ugfiyat waana la daadiyey sababtoo ah waxa weya qaniimada ma banaana intaan la qaybin in wax laga isticmaala ha yaraato ha badnaato walow cirbadba allah ka dhigay in wax laga isticmaalaa ma banaana cuntadii bisil oo markaas la helo wax waa laga cuni karaa laakiin shay cunto bisil aan ahayn in laga isticmaalaa ma banaana marka ma banaana uma qasama nabigu waa qaybiyey qaniimadii facadala wuxuu la simay cashratan toban oo min alqanami ari ah bibaciirin neef geela tobankii neefoo ariya neef geeluu la simay qaabkaasna haniimada waa in loo qaybiya hadday xoolo tahay fa nadda waxaa cararay minhaa haniimadii xaalay ka mid tahay baciiru neef geel ah neef geeloo haniimadii ka mid ahaa cararay fa dalabuu dadkii waa raadiyeen faacyaahum wuu daaliyey waa soo qaban waayeen waa soo qaban waayeen waa daaliyey wa kaana fi lqowmi qowmka waxaa ku sugnaa khaylun fardo fardahaasoo yasiiratun oo yar fa ahwaa rajulun ayaa u qasday rajulkaasoo minhum ayaga ka mida bisahmin leeb ayuu ula qastay oo leebuu ku riday fa xabasahu llahu ilaahay baa qabtay inta ku dhacay leebkii ayaa ilaahay qabtay fa qaala nabigu wuxuu yidhi inna lihaadihi albahaa'im xoolahan awaabiddu kuwa carara ayaa ku jira ka awaabid ilwaxshi sida duurjoogta cararideeda oo kale sida ugaartu u cararto xoolaha waxaa ku jira neefaf u carara sidaasoo kaleeta kuwa ah ayaa ku jira famaa neefkii nadda carara calaykum korkiina minhaa xoolaha xaalu ka mid yahay fasnacuu ku samay bihi neefkaas haakada sidaasoo kale wax alla wix idinka carara sida ugaarta ula dhaqmo marka xoolaha waa labo kuwa inta lasoo qabto la qasho geel iyo ari iyo lo wuxuu rabaado kaas waxaa weeye hadduu ari iyo lo yahayna waa inta dhinaca dhulka loo dhigo bidixdaa oo bismillaahi la yidhaahdo allaahu akbar waxa weeyaan la gowraco oo meeshaas dhuunta iyo madaxu iskaga dhegan yihiin looga gowraco duu geel yahayna iyadoo taagan oo lugta bidixda inta loo laabo waxa weyan iyadoo taagan oo saddex ku taagan in rubadda lagu dhifto oo sidaas loo qasho wixii laakiin aan la awoodin sida neef cararay oo kale mid ceel ku dhacay oo kaleotoo haddee waxa way ceelkiina ceel yar uu yahayoo lug ama qaarkii dambaaba koreeyaba dhuntiisii ma la arki karo kuwaasna meel alla meesha lasoo gaara wax looga dhifana bismillaah inta la yidhaahdo halkaasaana gawracna sidaasa u ah neefka cararay xabadaa lagu dhifan bismillahi alali xabadaasa lagu dhifan ama falaarta qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo innaa annagu mulaaqu lcaduwi cadowga kuwa la kulmaya ayaan nahay hadan berri walaysa macanaa la jirkeennana ma ahan muddan wax midiye ah afa nadbaxu wax ma ku qalanayna bilqasabi qasabka qasab haddaan helno wax ma ku qalanayna berri cadow aan la kulmaynaa midiyana ma wadanno xoolaha marka qasab ma lagu qali karaa geedka qasabka la yidhaahdo qaala nabigu wuxuu yidhi maa anhara dama dhiig wixii daadiya wadukira smullaahi magaca ilaahayna lagu sheegay caleyhi korkiisa fakuluuhu cuna laysa sina iliga maahan iyo wadufra cidida waxa weeyaan qofka shayga ku soo socda oo mustaqbalkaahun la gaarin waa labo wax la tawaqucayo inay dhici doonaan oo sidaas halabatu dhannigu ay tahay berri inaad cadow is arki doontaan inaad u baahan tahay wax inaad xoolo qaato waa wax la tawaqucayo taasoo kaleeto waxaa wanaaga inaad iska sii ogaato xukunkeeda intaysan kugu dhicin shayna waa shay aan la tawaqucayn inuu dhaco waa waxaan la tawaqucayn sida maalan waxa weya ri inay qof nool dhasho oo qofkii waxa weye nin caadiya iska noqdo kitaabaha barto nin shiiqa noqdo kadib khudbadii carafa akriyo oo khudbadii marku akriyo markaas lagu niqaasho la yidhahdo ninkan ma lagu udxiyaysa kara mase laguma udxiyaysa karo taasoo kale wax dhiciddeedu badan tahay ma ahan ma aha marka waxyaalaha dhicidooda aan la tawaqucayn in la weydiiyo waa la diiday waana tanaduc waana manhi waxyaalaha la tawaqucaya inay dhacayaan in la weydiiyana waa wanaag marka berri wax dhacaya ayuu weydiinayaa saxaabigan uu leeya waa weydiinay waa wax la tawaqucaya inay dhacaan nabigana qaacido guudu siiyey markay yidhahdeen qasab wax maku qali karnaa jawaamiculkelima ilahay nabiga siiyey kelimooyin macno badan kulmiya wuxuu yidhi wax kasta oo bismillahi raxmaan raxiim la yidhaha marka lagu qalayo bismillaahi la yidhahdaan ula jeedaa bismillaah dhiigna daadiya wax waa lagu qali karaa dhagaxa wax lagu qali karaa biraa wax lagu qadi karaa qasab yaa wax lagu qali karaa wax kasta oo neefka dhiigga ka daadi waa sidaas kaliya un waxaa la rabaa waxa weeyaan inuu bismillaahina la yidhaahdo neefkana uu waxa weyan qali karo wuxuu nabigu ka soo reebay iliga iyo cidida labadaas wax laguma qali karo wax laguma qali karo labadaas inta kale waxbaa lagu qala karaa marka neefka la qalayana waxa weeyaan sida ibnu mundir uu soo naqliyey ijmaacna kusoo naqliyey ibnulmulaqinna iclaamka uu asna uga soo naqliyey ijmaacaas waxa weeye afar shay haddii la gooyo waa gawrac sharci ah hunguri caddaha oo xulquumka la yidhahdo hunguri madoobaha marii'a la yidhaahdaa iyo wadajaynka waa labadaa halbowlo hunguriga labada dhinac ka mara afartaas haddii la gooyo waxa weeyaan waa xalaal waana gawrac sharci ah haddii aan la gooyin khilaafa ka jira imaam shaafici wuxuu leeyahay haddii la gooyo xulquumka iyo marii'a oo waxa weeyaan labada hunguri la gooyo waa sunno labada kale in la gooyaa waana xalaal neefka marka maxaa loo diiday iliga iyo cidida wa sauxadiukum waxaan idinkaga warramayaa huu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam can daalika kaas manhigaas shayga la diiday ama sino iliga facadmu waa laf marka laf wax laguma qalo wey macnaheedu iliguna lafuu ka mid yihi marka laf waa mamnuucin wax lagu qasho wa ama dufru cidida fa mudda alxabashati waa xabashada midideeda xabashadaa wax ku qalata marka waa tashbiihu lkufaara ka dhalanaya kaasaan sidaasan loo ogolayn baabu ladaaxi udxiyooyinkii baabkoodii haadaa maxalu udxiyada waxa weeyaan neefka la qasho yowmu naxri iyo maalmaha ku xiga maalinta ciidda ee bisha dilxija toban ka tahay iyo saddexda maalmoodoo ka dambayda neefka la qalo ilaahay loogu dhowaanayo neefkaasaa la yidhaahdaa udxiya waa sharci kitaabka alle iyo sunnada nabiga iyo ijmaacba waa tusan inay sharci yihiin sida alla yidhi fasalli tuko salaadii ciidda lirabbika rabbigaa u tuko wanxar udxiyadiina qal saasay ku fasireen bacdulmufasiriin sunaduna sidaasay tugtay muslimiintuna waa ku ijmaaceen sharcinimadeeda ma waajiba mase waa sunno unbaa khilaafku ka taagan yahay weliba adilo ad adag ayaa tusayda bal inay waajib tahay oo nabigu sala allahu alay slm xadiis ka sugnaatay waxaa ka mid a qofkii aan udxiyaysayn ilaahayna u waasiciyey qofkii awooda ee aan udxiyaysayn yuusan naga imaanin meesha aan ciidda ku tukanayn marka maalinkaas waa inuu qof walba awooda udxiyaysto ajar badanna waa laga helaa neefka korkiisa inta dhogor ku taalla oo ajar wuu qofku leeyahy alxadiidu tiscuuna bacda halaamia xadiiska sagaashan ee saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi daxa nabiyu nabigu waa udxiyaystay sala allahu caleyhi wasalama bikabshayni laba wan ayuu nabigu ku udxiyaystay labadaas wan oo amlaxayni boor leh laba wan oo waxa weyan boor lahoo madow iyo caddaan isku jira midowgoodu yahay marka sifadaas nabigu doortay way fiicanta in lagu udxiisto laba wan wanku waa shay qaali ah udxiyada neef qaali inaad ka dhigato midabkaas weliba leh aqranayni oo geesa leh oo waran waa weyn oo geesayaashay ay ahaayeen dabaaxa nabigu waa gowracay humaa labadaas wan biyadii gacantiisu ku gowracay halkaasna waxaa laga qaadan neefka udxiyada sida ugu fiican waa inaad gacantaada ku gowracto qof waad u wakiilo kartaa i gowra waad dhihi kartaa laakiin sida fiican waa inaad gacantaada ku gowracto wa samaa nabigu waa magacaabay ilaahay wa kabara waana takbiirsado allahu akbar ayuu yidhi wa wadaca nabigu waa marka markii la gowracayo waxaa sidaas xukunka sharciga ahuu yahay bismi llahi allahu akbar in la yidhaha haddii qofka isagoo og uu bisinka ka tago waxa weeyaan ma banaano in la cunaa waana xaaraan sida raajixa daliil ahaan wawadaca nabigu waa saaray sala allahu calayhi wasalam rijlahu lugtiisa calaa sifaaxihimaa dhamankooduu saaray si uusan dhiigga ugu firdhin qaalana musanifu wuxuu yidhi alamlaxu alakbar wa midka boor kale alladii kii weeye fiihi dhexdiisa sawaadun madow iyo wa bayaadun caddaan ay iskula sugan tahay kaas weeye kitaabu ashribati cabitaanadii kitaabkoodii haada kanu maxalo waa maxalkii looga hadlayey halkan waxaan ka galaynaa cabitaanada marka cabitaanada aan banaanayn wax ka midu ka digaya ilaa kuwa banaan lama tiri karo waa badan yihiin asalkuna waa ibaaxe alxadiiu alxaadi wa tiscuuna bacda alaamia xadiiska sagaashan iyo koobiyo saddex boqol ka gadal marwiyan waxaa laga wariya can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana cumara cumar ibnu khadaab qaala wuxuu yidhi calaa mimbari rasuulilahi rasuulka ilaahi mimbarkiisa wuxuu ka yidhi sala allahu caleyh wasalama amaa bacdu intaas ka gadaal ayuha nnaasu dadow inahu shaniya nazala waa soo degay taxriimu alkhamri qamrada xaaraamaynteedu waa soo degay wa hiya qamraduna min khamsin shan shay xaggiisay ka ahaato shan shayaa laga sameeya min alcinabi cinabka oo laga sameeya cinabkan caadiga ah oo markuu qalalana zabiibka la yidhaahdo markuu qonyan yahan cinabka ah kaas waa laga sameeya wa tamri timirtana waa laga sameeya waalcasali malabkana waa laga sameeya waalxindati sareenta ama qamardiga amana waa laga sameeya washaciiri heedana waa laga sameeya marka geed qamre la yidhaha iyo nuuc goonihu ma jire wix alla wix inta la qamiiriyo qofku ku marqaamayo weeye kaas weeye saas darteeda qaacido guuduu siiyey cumar ibnu khataab wuxuu yidhi waalkhamru qamradu maa shay weeye khaamara daboola alcaqla caqliga wixii wax marqaamiyo weeye qamro hadaad maqasho markaasu wuxuu yidhi halaathun saddex wadidtu waxaan jeclaaday ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama kaana inuu ahaado cahida ilaynaa mid nagala ballamay fiiha saddexda dhexdooda cahdan ballan ballankaasoo nantahi aan ku ekaysanno ilayhi ballanka saddex shay waxaan jeclaayo nabigu ballan adag oo si gooniya ah saddexdaas inuu noogala ballamo oo caddayn dheeraada naga sii siiyo aljaddu awowaha dhaxalkiisa wey awowe waxaa la idhaha jad maca alikhwa waa masale dhib badan haddii qof dhinto aabihiis ma noolo awogiis aabihiis dhalayaa nool walaalihiisna waa joogaan masaladaas dhibka badan oo dhaxalka ah wal kalaala qof dhintay oon walad iyo waalid midna lahayn wax dhalay iyo waxuu dhalay midna ma joogaan qofkaasna waa dhib badan yahi wa abwaabun iyo baabyaal baabyaalkaasoo min abwaabi riba ribada baabyaalkeeda ka mid a saddexdaasaan aad u jeclayo nabigu inuu nagala ballamo sala allahu caleyh wasalam alxadiidu thaani wa tiscuuna bacda halaathimia xadiiska sagaashan iyo laba iyo saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariya can caaishata radia allahu canha ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama su-ila waa la weydiiyey can ilbitaci bitacaa la weydiiyey bitaca isaga fasir doona waa nabidulcasal isagaa fasir doona fa qaala nabigu wuxuu yidhi kullu sharaabin sharaab kasta oo askara wax marqaamiya fa huwa xaraam waa xaaraam qaacido guud ayaa nabigu baxshay sala allahu alay wasalam sharaab kasta oo qofku markuu caba ku marqaamayo ku saqraama xaaraan wey waa qamro qamro hadaad maqasho waa sharaab lagu sarqaamayo ee geed gooniya ee nuc gooniya ma jiro albitacuna wuxuu ku yidhi nabiidulcasali waa malabka waxa weeyaan sharaabka laga qasay oo waxa wey inta la qamiiriyey wax qamiirin waxa weeyaan qofka uu ku marqaamayo alxadiidu thalith wa tiscuuna bacda halaathimia xadiiska sagaashan iyo saddex iyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi balaqa cumara cumar ibn khadaab waxaa soo gaaray ana fulana ninka hebel la yidhaahdaa baaca inuu gaday khamran qamro inuu gaday hebelkaas la sheegaya waa samurata ibni jundub sidaa saxiixulmuslimka ku taalla waxa weeyaan gaalo wuxuu ka qaadi jiray waxa weeyaan qamrada jizyi uga qaadi jiray jizyada lagu leeyahay maadaama iyagu qamro cabayaan ayuu waxa weeyaan ka qaadi jiray qamradaas markaasuu inta gado wuxuu mooda inay banaanta u haystay ee ma ahan inuu xaaraan ku dhiiranayay markaasuu gadi jiray lacagtaasa muslimiintu lahaayeen waaliyu wuxuu ka aha magaalada basra cumar markaasaas waa ka reeb ana fulanan hebel baaca khamran qamre ayuu gaday aa layidhi fa qaala cumar wuxuu yidhi qaatala allaahu fulanan hebel allaha lacnado allaha lacnado hebel marka arrin adag wey si adag laakiin hadda lacnadii oo naxariista alla ka fogay ulama jeeda waa kelmad oo halhays carbeeda markaa saas ula jeeda wuxuu yidhi alam yaclam miyuusan ogeyn ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala inuu yidhi qaatala allaahu allaha lacnado alyahuuda yahuud xurimad waa laga xaaraamtinimeeyey calayhim korkooda ashuxuumu xayrtaa laga xaaraamtinimeeyey fa jamaluuhaa waa dhalaaliyeenoo waa shiileen fa baacuuhaa markaasay gadeen lacagtii cuneen yihahdan innaga alla wuxuu naga xarimay waxa weeyaan waa xayrta ee ilaahay lacagta nagama xarimin halkaas markaa qaabka u deliishanaa fiiri qamrada annaga haddaa muslimiin ah waana laka xarimay yahuuddana xayrta xoolaha laga xarimay yahuuddu xayrtii laga xarimay inta gadeenoo dad ay leeyihin waa u bannaan tahay ka gadeen ayay lacagtii cuneen ilaahay waa ku lacnaday annaga marka shay alla naga xarimay oo qamraha haddaan gadnoon lacagta cunoon idha anugu cuni maaye qaadkaan anugu ma cuno sigaarka ma cabo jaadka ma cuno doofaarka ma cuno laakiin waa gadaa lacagtaan cuna dariiqadii yahuudda inay tahay saas uga qiyaasana cumar ibn khadaab taasuna waxay kutusaydaa qiyaasku inuu asal sharciya uu yahay taasay kutusaydaa marka sida yahuuddu markii xayrta looga xarimay in inta gadaan lacagteeda cunaan ay xaaraam uga aheed annagana waa sidaas wax kasta oo nala ka xarimo annaga dhan naga xaaraanaho muslimiinta ah qof muslim uma bannaana inuu gado hadduu cuno iyo hadduu gado waa isku mid marka sigaarka qamrada jaadka kulligood waxaas dadka gadaya waa inay ogaadaan xaaraan cunayaal inay yihiin dariiqii yahuudda ku socda